bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayla hakaa dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal labaatiiyonio toddobada belle koowaad sannadda labada kuntumiyono sagaalka qodobadaysan ka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal weliba uuna maadan yow ku mid ahaa marka la cabbiraayo dowladaha adduunka oo la leeyahay dowlad dowlad waa xoog weyn tahay ma aha tirada dadka ay leeyihiin maaha baaxadda dhulka uu leeyahay maaha khayraadka dhulka uu leeyahay maaha waxa weeye intan institutions u dhisan weeye weliba haaye madawiinaga jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo kaasoo khudbadda xaalka siyaasadeed ee dalkisu ku jeediyay caleemisaarkii madawiinaga cusub ee puntland ee garowiyeeda ku dhidi xuduudaha iyo meelaha laga soo garaayo oo eroboorada iyo kale baabka laga soo garaayo haddii la heli kara xitaa shaqaaluhu inay yani inay noqdaan qofka shaqaalaha meeshaas jooga oo dadkaas qaabilaayo inuu qof macnaha labadii labadii luqadood marka ku hadli karo kaas weliba usahaaye abdiqaadir shariif sheekhuna maye guddoomiyaha golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya oo usageega dahafuri kulankii saddexaad ee shirhawiinagii langamaga dari iskihirowko hoolo hoolo laamo socdaalkiyanay jinsiyado ee soomaaliyeed baydhabo iyo kudhii kokumada xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo ku hadali arrinta la xiriirta in maalinta baryey tiyada baydhabo kudhiida doorashada korso gobanaw dowladda federaalka ee soomaaliya qodobadaas iyona qodobo kaleyo ka dheegasan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka haatay dhegaystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horeeya barnaamijka weliba usaningnagada doone madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa khudbad xaliisu ku jeediyahay munaasabadda madaxweynaha cusub ee puntland deni weliba usaayiko ku hadila arrimooyinka la xiriira siyaasadda dalka
iyadoo maxaan ku raahdaa laysu tanaasulo iyadoo wax la wada qorshaysto iyadoo lis-aamino iyadoo loo turo shacabka soomaaliya iyadoo loo turo yaa lagu gaari karaa in la gaaro in wax la qabto waa ognahay marka khilaaf uu yimaado oo aan la wada shaqaynin siddeed iyo tobankii sano ugu dambaysay dowladnimadeenna meesha ay taallo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay waxaa ugu sahlan oo keliya inay tahay inaan la dhammaystirin dastuurkii inaan la dhammaystirin muddadaas aan la dhammaystirin waxaa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqayn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaan ku idhaahdaa wiik ay yihiin ay tacbaan yihiin intaasna wax kale ma aha waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaallo wey oo aan hadda halkan ku fadhinno afar prime minister halkan aan ku fadhinno caawa oo tobankii siddeed iyo tobankii sano ugu dambaysana la maraayo ilaa labaiyo toban sano laba iyo toban prime minister la maraayo markii maalin walba marka uu isbeddel yimaado waxaa xaqiiqaah maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxaa xaqiiqaah inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto waana waxyaabahaas waxa keenay in dowladdu aysan lahayn ciidan adag oo runtii dalka difaaca oo ka xoreeya dalka qolooyinkan nabaddiidka ah ciidan adag oo xuduudadeena difaaca ciidan adag oo baddeenna difaaca iyo ciidan cirba annagoona lahayn waxaasoo dhanna waa waxaan soo marnay aan khibrad u leennahay oo ay tahay inaan wax ka baranno oo wixii hadda ka dambeeya aan iska ilaalinno wax alla wixii khilaafaad dhexdeenna ah haddii ay timaadana aan dhexdeenna ku xallisanno si aysan qofna u ogaan aynan u raadin dad shisheeye ah oo aan ka raadinno damaanad markaasaa waxaa la heli karaa waxqabad oo dhab ah oo aan dib u soo dhisi karnaa institutionskeenna marka la cabbiraayo dowladaha adduunka oo la leeyahay dowlad dowlad waa xoog weyn tahay ma aha tirada dadka ay leeyihiin maaha baaxadda dhulka uu leeyahay maaha khayraadka dhulka uu leeyahay maaha waxa weeye inta institutions u dhisan weeye institutionsna waxaa ugu horeeya kow in laga ilaaliyo hay-adaha dowliga waxa la yidhahda musuq maasuqa in laga ilaaliyo maxaa yeelay musuq maasuqu waa cudurka ku jira institutionska ama hay-adaha ku jira oo si sahla u burburin kara inta badan waxaa laga yaabaa inaan u naqaano musuq maasuqa lacag la hado lacag la hada keliya ma aha waxa weeye dadka khaladka loo magacaabayo oo jagooyinka loogu magacaabayo weeye oo aan u qalmin oo aan aqoonteeda lahayn kartideeda aan lahayn khibraddeeda aan lahayn waxay tahay qofka shaqeeya oo khiyaamaya saacaduhu shaqeeyo oo dowladdu uu shaqeeyo oo khiyaamaya lacagta laxada keliya maaha lacagta laxada waa ugu weyn tahay maxaa yeelay waa resourcekii mushaaharaadka lagu bixinayey ama qalabka loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay lagu soo iibinayey waana waxyaabaha runtii annagana wiiqay intii dowladnimadeenna ay jirtay wey sidaas darteed anigu kolleyba waxaan leeyahay hadalkayaan ku soo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray anaa uga horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo bacdamaan ahay odagii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allah anaa dhex galaaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaah yidhaahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa u baahannahay mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas un dowlada shisheeye yuusan la jirin wax kasta ay tahay inuu dowladdiisa ag taagan yahay mucaaradku waa kaas oo ah ka wax dhisayo weeye ma aha kan dowladdiisa dumin isla wararka garowiya ka guda jarne madawiinaga ee puntland ee cusub ee xalayti laclema saaray yo waliba u siinahaye kuusa dhaniga kiisha isu ku hadali
bismi illaahi araxmaan araxiim mudanayaal iyo marwooyin waxaan caawa u dabbaaldegaynaa isbeddelkii siyaasadeed ee puntland ka dhacay siddeeddii janaayo waa doorashadii shanaad oo lix madaxweyne si nabadgelyo ah oo xor oo xalaal ah ay ku kala wareegeen awoodda waxay muujinaysaa bisayl iyo dimuqraadiyad labaatan sano ka hor ayay ahayd markii la aasaasay puntland sida aad la wada socotaan hammigii iyo hannaankii lagu aasaasay waxay ahayd dhisidda nidaam dowladnimo oo u gaar ah degaannada puntland iyo raadinta dowlad soomaaliyeed oo federaal ah marka aan dib u milicsado guulaha la gaaray hamigaas labaatanka sano kadib waxaa xaqiiq ah in wax badan ay qabsoomeen puntland waxaa laga yagleelay hay-ado dowladeed oo maanta leh xafiisyo bixiya adeegyada bulshada waxaa jira ciidamo heegan u ah sugidda amniga gudaha iyo xuduudaha waxaa jira kaabayaal dhaqaale oo dowladnimada lagu hirgelinayo dhinaca raadinta dowladda soomaaliyeed waxaa la socotaan in puntland ay ka geysatay kaalin hogaamineed dhismaha dowladda federaalka ah ee hadda jirta waxaan u mahadcelinayaa madaxdii naga horraysay iyo aasaasayaashii puntland dhinaca kale waxaa xaqiiq ah in ay jiraan caqabado badan gaar ahaan dhinacyada siyaasadda tayada hay-adaha oo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay dhaqaale yari culays dhinacyada amniga ah dagaallo furan ee al-shabaab iyo daacis kuwaasoo xadgudub xuduudaha puntland habacsanaan dhinaca garsoorka iyo kaalinta haweenka iyo dhallinyarada dhinaca siyaasadda oo hooseeya mudanayaal iyo marwooyin isbeddelka cusub wuxuu ku soo beegmay xilli baahi weyn loo qabo tayaynta hay-adaha dawliga ah iyo dardargelinta adeegyada bulshada dhinaca siyaasadda amniga dhaqaalaha arrimaha bulshada dhaqanka iyo midnimada waxaa si goonni ah xoogga u saari doonaa arrimaha soo socda taabagelinta sharciga iyo qaanuunka si loo helo hay-ado dawli ah oo iskor joogtay iyo isu dheelitiran waxaan dib u qaabaynaynaa hay-adaha dawliga ee puntland iyadoo dib u eegis aan ku samayn doono tirada tayada iyo xeerarka lagu aasaasay hay-adahaas si loo kala caddeeyo waajibaadkooda shaqo sarena loogu qaado tayadooda shaqo ayna ula jaanqaadaan isbeddelka cusub ee aan doonayno in laga sameeyo dhinacyada siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada hirgelinta nidaamka dimuqraadiga ee xisbiyada badan waxaan kale oo xoojinaynaa hannaanka maamuldadejinta si fursad loo siiyo shacabka reer puntland doorasho furan oo xor ah oo ay ku doortaan madaxda ay la xisaabtami karaan islamarkaasna ay ka helaan adeegyo bulsho oo tayo leh ilaa heer degmo iyo tuulo xoojinta kaalinta puntland ay ku leedahay soomaaliya iyo hirgelinta nidaamka federaalka ah iyadoo la ilaalinayo maqaamka puntland iyo dowladnimadeeda ku dhisan hannaanka dowladnimo oo ay sal u tahay in wax la wada leeyahay waxna la kala leeyahay iyadoo la abuurayo isfaham iyo wada shaqayn dhex mara dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed si loo xoojiyo soo celinta dowladnimo soomaaliyeed waxaan mudnaan gaar ah siin doonnaa ilaalinta midnimada puntland dad iyo dhulba iyada oo ahmiyad gaar ah la siin doono soo celinta dhulka maqan ee dastuurka puntland uu qeexayo dibuhabayn mug leh dibuhabeeg mugleh ayaan ku samayn doonnaa hay-adaha amniga ee kala duwan dhinacyada shuruucda istaraatiijiyada tirada ciidanka tayadooda iyo xuquuqdooda waxaan mudnaan gaar ah siin doonnaa ciribtirka canaasirta argagixisada ee ku dhuumalaysanaya buuraha calmadow iyo calmiskaad dibuhabayn ballaaran ayaan ku samayn doonnaa nidaamka maaliyadeed annaga oo xaqiijinayna dhaqangelinta iyo ku dhaqanka miisaaniyadda dowladda ay ansixisay golayaasha dowladdu waxaan la dagaalamaynaa aafada musuqmaasuqa ragaadiya nidaamka dowladnimo iyadoo la xoojinayo isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta lana adkaynayo maamul wadaagga iyo sarraynta sharciga madax bannaanin buuxda la siin doona hay-adaha dowladda u qaabilsan isla xisaabtanka gaar ahaan xafiiska hantidhowrka waxaan dibu habayn ku samayn doonnaa garsoorka gaar ahaan hannaanka soo xulidda howlwadeennada garsoorka abuuridda hannaan kormeeriyeys isla xisaabtanka ee garsoorka dhexdiisa iyo dibuha dagaalka al-shabaab iyo daacish dhammaystirka dastuurka hirgelinta nidaamka federaalka ah iyo diyaarinta hannaan doorasho oo xor iyo xalaal ah sannadka laba kun iyo labaatanka ma ahan inaynu hareer marno xeerarka aynu degsannay ama aynu ku mashquulno khilaafaadya la xallin karo waxaynu u baahannahay bisayl intaa ka ballaaran iyo isku dhibrin walaalnimo iyo isqadarin ku dheehan tahay maanta ayaynu talada haynaa ee aynu dadkeenna kala duwan ee bulshada reer puntland inaad talo iyo tabar la barbar istaagtaan dowladda iyo isbeddelka cusub si aan ugu midho dhalinno yoolka aannu u dejinnay dardargelinta shaqooyinka iyo adeegyada dowladda waxaa si daah furan oo joogto ah u soo bandhigi doonnaa qorshaha dowladda oo faahfaahsan iyo warbixinno iftiiminaya horumarka laga sameeyey qorsayaasha waxaan sidoo kaleeto ka cudurdaaranaynaa dhammaan martida sharafta leh ee noo timid wixii gaabis ahaa ee ka dhacay muddadii ay joogeen ilaa iyo marka ay ka tegi doonaan waxaan si gaara uga cudurdaaranaynaa habkii nidaamka ee maanta hoolka oo runtii dhallinyaradii ka howlanayd iyagoo dadaalaya wax badan ay ka tambateen dadka oo aad u fara badnaa annagoo cusub waxyaabo badan oo jira waxaan mar labaad iyo saddexaad ka mahad celinayaa dadku siday noo soo ajiibeen iyo sida sharafta iyo karaamada ku jirto ee halka maanta loo yimid waxaan biirinayaa dhammaan baaqyadii ku saabsanaa in la iscafiyo in dadka loo turo in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo in si wada jir ah gacmaha laysku qabsado waxaan runtii maanta halka ka dhacay waa taariikhi qof ka maqan oo soomaaliya ama soomaali ah oo xilkas ah oo xil haya ama xil soo qabtay maanta wuu yaryahay waxaan rajaynayaa insha allah inay noqoto bidaayo dayb ah oo soomaali u horseedda horumar wadajir iyo iskutashi fiican haddaynan annagu isku tashan way adag tahay dad shisheeye inay danaheenna ka shaqeeyaan waxaan ugu dambayn u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalka dabaaldegga iyo bulshaweynta soomaaliyeed oo nala wadaagtay farxadda iyo casmaadda waad mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatulla cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya yow siina dhanishay khudbad meelasayti kukujeedi
salaan kadib waxaa meeshan la isugu yimid inaan eh, ka soo qayb galno xafladda caleemasaarka walaalkeen madaxweyne madaxweynihii la doortay maxamed cabdulaahi dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa inaan siciid cabdulaahi dani inaan ka soo qayb galna xafladdiisa caleemasaarka la isugu yimid waxaan leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba hambalyo dadka reer buntland oo dhanna hambalyo runtii eh, buntland waxay soo martay wakhtiyo tiro badan oo fiican iyo horumar aniga waxaan imid buntland markii igu horraysay ninety-ninkii iyadoo uu madaxweyne cabdulaahi uu madaxweyne ka yahay annagoo wafdaa markii aan imaanaynay waxaan ahayn eh, wafdi oo gobollada ka yimid waxaana la geeyey garawaan joognay laba guri oo qurux badan baa ku taalay bas oo guri uu leeyahay nin takhtar ah oo reer baydhabo hore ahaa iyo guri kaloo hoteel meeshaana la dejiyey waxaanoo dhismaa ma jirin waxaanoo horumara ma jirin waxa gaarsiiyey waxaa weeye madaxdii isbabedelaysay oo reer puntland uu ugu dembeeyey madaxweyne cabdiweli qurux baa muuqato horumar baa muuqdo sharaf baa muuqata waxaan rabaa si goonaa inaan ogala ballamo madaxweynaha cusub aniga waxaan kaga duwanahay madaxweyneyaalka kale waxaa puntland jooga oon dadka shacabka reer puntland aan uga mahad celinayaa shacab tiro badan oo reer koonfur galbeeda oo wax allaalay iyo waxay xaquuq lahaayeen oo dhan helay taasaan dadka shacabka reer koon- ee, ee, puntland iyo madaxdoodaba uga mahad celinayaa dadkaas waxay joogaan labaatan sano way heleen runtii xaquuqdii ee, ay lahaayeen oo dhan waxaa dhiman xaquuqdii siyaasadda mudane madaxweyne adaa buuxin doontid waxaa lagaa sugayaa dowladdaa dhisaysid inay meeshaas ay ku jirto insha allaah ee, dadka waxay marayaan meesha ugu fiicnayd in mar labaad iyo mar saddexaad waa kuu hambalyaynaynaa hambaliyo ilaahay garabkaada ha galo anigu madaxweynaha si goonihan u kasaayaa waa sa soo shaqaynay xilligii laba kun iyo afar iyo tobankii baan wasiirre isla ahayn ee, waa ninkii ugu habboonaa oo aan isleeyahay maanta marxaladda hadda puntland ay joogto horumarka waxay gaarsiin doonaa marka aadaan ugu faraxsannahay madaxweynaha waxaan leeyahay hambaliyo mas-uuliyaddan lagu saaray ilaahay ha kuu fududeeyo dadka reer puntlandna shacabkana waxaan leeyahay horumar iyo barwaaqo iyo sharaf ku noolaada aad iyo aadaa u mahadsanta axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha jubbaland yahay kousina goobta sayti khudbadda usina kuku hadale waliba hadalladis ku mid ahatay
waxaan u malaynayaa caawa shaqo fiican baa halkan ka socota waxaana garanaynin inay tahay walqal iyo gelbin midkii la odhan lahaa xafladdan caleemasaarka ah ee madaxweynaha cusub ee puntland iyo ku-xigeenkiisa waa mid taariikhi ah maanta isu keentay soomaali aan xusuusan karayo warkii gabarna gabannaha gaaris uu ku hadlayey ee uu lahaa tan iyo n f d waa la joogaa soomaali way ku dhantay waxay muujinaysaa ra-an taariikhi ah oo puntland isbeddelkeedu siduu ku yimaado marxaladaha ay soo martay dowladnimada lagaga dayanayo hooyada ay u tahay soomaalida cusub ee maanta deggan iyo markii horeba inay ahaayeen dad halgankii hore lafdhabar u ahaa waan ku ammaanayaa arrintaa reer puntland waxaana leeyahay soomaalida inta kale way ku adag tahay hadda hal cod intii lagu kala adkaado in tartiib loogu kala baxo madaxweynaha hadda xilka ka degay mister gaas waxaan malin farole madaxweynihii ka horreeyey hal cod buu kaga tegey oo la isku hayay wuu khaldamay iyo ma khaldamay taa macnaheedu waxa weeyaan reer puntland siyaasadda marka hore hala jiijiido laakiin cadka markii la qaado sidii bisadoo kale meelka istaageen waxaan leeyahay waa arrin u baahan soomaalidu inay ku dayato madaxda halkan fadhidana kulli inay u noqoto taariikh iyo dersi laga barto aad baan idinku mahad celinayaa soo dhoweynta qadarintiiyo qiimaha badan waxaan leeyahay martibanihin gurigeygii baan joognaa waad ku mahadsantihiin intaa haddaan kaga tago soomaaliya waxaan u malaynayaa maanta waxay gaadhay xilligii ay taariikhdii dib u sixi lahayd waxay taagan tahay xilli la isweydiiyo war xaggeen ku soconnaa waxay taagan tahay xilli qof waliba uu qoro qalin iyo warqad intuu qaato maxaad ka tegaysaa oo legasi ah dadkan maxaad uga tegaysaa beri maxay taariikhdu kugu xusi doontaa nin kastaoo halkan fadhiya maanta oo magac sheeganaya oo magac lagu magacaabayo hubaal waxaa berri oo aad u dhow inuu ka tegayo laakiin wuxu uu kala tegey waxay noqonaysaa shay qoran maanta madaxdii soomaaliya soo martay oo madaxweyneyaal ay nagala fadhiyaan waxaan filayaa nin walba inta tallaabey oo qaaday waa la garanayaa kuwa maanta joogana berri taariikhdu way qori doonta iyadoo uu wakhtigeennu sidaa yahay aan ku xisaabtanno aan garanno waddanka aan xukunnaa midka uu yahay aan garanna boogaha shacabkeennu ay leeyihiin aan garanna taariikhda waxa aan uga tegayn taasaa waxay inoo tahay mid rasmiya oo warkii islaan ciise daboolaya oo isku waxaynaya waxay soomaaliya ku socon kartaa wadatashi isqancin isdixgelin is-ixtiraam dowladda federaalkii waxay leedahay in lagu ixtiraamo shaqada ay leedahay mas-uuliyadda ay leedahay waalidnimada ay leedahay inay tahay soomaaliya cidda matalaadda dhabtaa ku leh dowlad goboleedyadana waxaa lagu leeyahay inta iyagu ay xukumaan mas-uuliyadda ka saaran in iyagana ilaahayna kula xisaabtamayo shacabkuna kula xisaabtamayo ilaa ninka tuulada joogaayey qof walba mas-uuliyaddu inbay gaadhaysaa aabbaha guriga joogaayey mas-uuliyadda qayb buu ka qaadanayaa waxaan aada u soo dhoweynayaa in aan garanno iskuduubnideennu waxa inoo tarayso inaan garanno khilaafku waxa uu dhalin karayo inaan garanno kala maqnaanshaha iyo kala fogaanshaha iyo warka la kala qaadqaadayo waxa uu dhalin karayo natiijada uu keeni karayo waxaa sheegaya loo baahan yahayna waxay tahay inaan isu nimaadno iscalool xaadhanno wax isweydiinno shaqada gudaheeda in lagu xisaabtamaana ceeb ma aha haddaan la helin xisaabtan iyo waxaan see muxuu waxaanu ku khaldamay ama muxuu sidan ku yahay wax badan baa inaga hagaagay inaga hallaabay sidaa daraaddeed waxaan mar labaad soo dhoweynayaa oon aada ugu raacsanaya warkii islaan ciise iyo saaxiibadii igu horreeyey waxaan rabaa garow waan wada joognaa marka hore in la iscafiyo waad garan kartaan dadku inay shixno ku kala tagaan oo wax caloosha isugu hayaan dhibaatada ay leedahay in shaqada laysku canaantaana ceeb maaha qof walbana qadarin iyo xushmad buu isku leeyahay reer garoowe waxaan leeyahay wax laydinkaga daydoo mudan baa maanta jiroo fara badan aad baan idinku mahad celinaynaa madaxweynaha cusubna waxaan ilaahay uga baryayaa inuu xilkiisa ku asturo iyo ku-xigeenkiisa reer puntlandna awalba way shaqo fiicinaayeenoo way la shaqayn jireen in si fiican loola shaqeeyo annagana waxaan rajaynayaa inaan darsin ka qaadanno oo ay noo noqoto wax cid waliba ay sidaasoo kale ugu dhaqanto doorashada lasoo qaado laydhaa aleelaha reer garoowe iyo siday doorashadooda u dhacday waa inay meel habloona u dhacdo saasna u dhacdo madaxdii hore waxaan leeyahay allah idinka siiya khayr wixii aad soo qabateen tan iyo cali maxamed geedi ormadan ra-iisul wasaare madaxweynihiisa allahu naxariisto uu dhintay iyo inta kale hadda xilaalka haysaba kulligii waxaan leeyahay guul baan idiin rajaynayaa reer garowana guul baan idiin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaalka guda jarnantaas waliba yohayana ee mas-uuliyiintii shalay qaar kumadeh khudbadooyin sheegiyo ku jeediyan magaalada garoowe ee caasimada puntland yaana la kacaleem saaray qayb kumada madaxda maamulkaasiti ee dhowaan la dooraday xukuumadda baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya yase wiin wilson dhaliili guddiga doorashooyinka ee qaranka ee madaga bannaan usoona haytoodusaaki tilmaamay in maalinta baryeyti yeeda kudhiida doorashada kursiga kubanow dowladda federaalk ee soomaaliya ee baarlamaanka taas oo mudanigii matalaaye horeyuusan amoodi in beelila iyo raarlan ku hayna qofka guddiga doorashooyinka iyo wadan xildhibaanka ku tirsan koonfur galbeed oo ramoogasaytuu ku hadaloon weliba raye
ama oo beelle eemid koonfur galbeed xildhibaanji ahaa wayba meeluusin ku caddeeya usin sheegay int dhibaato badan meelu ku teeginta oo xildhibaankun oo federaalkilka doodahoy walaana shalay hataa makajan wala geekay kii maanaa dhib oon arag hooye meelun yani intii aan ku hadala dantii qasabti lam xildhibaan lan lamadan xildhibaan koonfur galbeed ee isla jarni rabtun markii laani sheegi may laray warqadii cabashadii may gudbiyowna neeri sadaraadiya ka bani dhowr musharax dhowr xildhibaan anii xildhibaan kale iyo samadoon badan seen warqadii may qabadaan neeri maay shalay may laray shirjaraad qabateen ee macnaha dalkun ku arintun ku hadaleen sadaraadiya may siin qabadaan neeri marka may siin sheegay mar allaale markii inkureyti oo warqadun la qoraay oo sheegay amin foomka laan dhiibay lan kala jaray ani haay markaasaa markii maylaray malakigejey malaage mid islaan dhiibi warqadii lagu wada qori nadiif laku wada qori lan dhiibi ya may subeynti xamaruusaan bahayaa tumiyo afar qof meelaka bedeli tumiyo afartii qofaa lala qobsadi dacwadii ilaa samadoon ilaa malaaqa ilaa xamar meel oo guddiga oo macnaha doorashadun lan linjeeni maleh baydhowsiinka xalliyaana dada eren arinti inta koyti baydhooyo koyti walaay daraad la bedelay meedan war kaleba diyaar cusub laa qaaday unab argaan askar ee dhalinyare xaafadoo laa koruri argaan oo guri la kaxareey arrintaas walaan dhaag galay baataa markii khaliif ilaahayna arisa la doorday dhibmuhan ka dhiib baydhow waxabada ka dhiidi dadawalka deeri dadala kiri markintii beelo dhatay anin xildhibaanji ah hawalki dhibkale ku dhiifadi saa daraadii oo hadal sidi haddii guddiga federaalka madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdilasiis xasan lafti gareen madaxweynaha federaalka farmaajo ra-isul wasaare khayre waybaa ka codsaday oo in sheegay meelun dhibkaa kasoo ada inti maanaa kahorroogsan guddiga aniyabaa noo horsan lama xildhibaanana ma qobadaanian eran warqadi dacwada laakiin kal inaas ku socdayna maanaa warqadi meelal ku qobadi hoolka dhagso maanaa meelada madaxtooyada koonfur galbeed hadda meel ku socon kala siinka daray maadaama maanaa xildhibaankii koonfur galbeed ahaa beelina mas-uulka ahaa inkastoo xildhibaan kale digil roog fadaay oo atbalrasuul maanaa qadwadaas gadaalankeeri maysin sheegay arintun xasaasiya lata dhibadanka ku socda waybasiin ku codsaday beesha caalamka madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha federaalka maysin ku codsaday arintu ilaa lukeliyaw inti gadaalandhek inti lukeliyaw gadaalandhek haddii kale macnaha dhibbadan aragoy maadaama mas-uulkeenna aha waysin ku codsaday inti arintu gadaalandhek oo lanqoban haddii la qobda dhibaa dhibkaasna maanaha dadkii qobdee mas-uulku nagadee bilaahi towfiiq
shirko iskihirowka howlo laamo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo geeka magaalada baydhabuuso koonfurmi gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya yahay kowsadaha furi goobta waliba ku hadlaya agaasimaha socdaalka iyonay jinsiyadee laanta saddexaad koonfur galbeed ee soomaaliya cali maxamed cali cabdulaahi xaaji bashiir oo agaasima ku-xigeenka eena kusimaaga agaasimaaga hay-adda socdaalka iyonay jinsiyadae xukuumadda federaalka ee soomaaliya yahay kowsuku ku hadli shirka shirarka dowlad goboleedyada usiyo ku qiybgaadan iyonay horumarka hay-adda iyada ku tillaabsati gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed yow siinahay kodhadhaga kiishaysa daafuri kulanka walinuu sahay kowsuku ku hadali ahamiyadda yeedaleta socdaalka iyonay jinsiyado anigoo ah cali maxamed cali kuna magac dheer cali dhuux mudane kusima madaxweyne shaqaalaheeda waxay ka howlgalaan dhowr xurumood iyo dhowr gobol saacadda haddaa idinla hadlaya shaqaalaha hay-adda laanta saddexaad waxay taagan yihiin xuduudda u dhexaysa ethoobiya iyo soomaaliya ayagoo kontaroolaya dadka dalka soo galaayo iyo dadka dalka ka baxaayo mudane kusima madaxweyne maanta waxay hay-addani baahi tirtaa dadka deegaanada gobolladan ku nool oo dhan sidii ay u gudan lahaayeen waajibaadka xadka dadka tababarada aadaya sidii baasabor loo siin lahaa sidii aan u kontarooli lahayn dadka waddanka soo galaayo iyo muhiimadda ugu muhiimsan oo ah dadka aan u dirayno dowladaha counterbartiska oo deriska ah inay yihiin dad nadiif ah oo annaga aan nooga imaanaynin wax dhib ah hay-adda ka howlgasho annaga oo garab ka helayno laanta dhexe taliyaha maxamed aadan jimcaale koofi waxay hay-adda hesha tababare aad u tiro badan oo dhowr nooc oo kala duwan ah maanta shaqaalaha hay-adda jooga waxay ka kooban yihiin siddeed iyo labaatan qofood waxayna ku filan yihiin in ay qabtaan howsha saxda ah ee loogu talagalay shaqaalihii qayb ka mid ahaa madaxii aeroboorka madaxii xafiiska baasaboorada madaxii oberationka mudana kusima madaxweyne waxa ay fadhiyaan ayagoo ka qaybgelayo shirka mudana kusima madaxweyne agaasima ku-xigeenka hay-adda waxaan rabaa inaan idiin sheego labada kun sagaal iyo tobanka maxaan rajaynaynaa labada kun sagaal iyo tobanka waxaan rajaynaynaa hay-adda maanta meesha ay taagan tahay kusima madaxweyne inaan ka ballaarino tusaale hadda waxaa dhismo ku socda aeroboorka degmada baraawe oo ah caasimadda maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aniga oo agaasimihii ah lana kaashanaya agaasimaha guud waxaan ballan qaadayaa maalinta ay diyaaradda ugu horeyso oo komarshaala ay ka degato caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inaan isla markiiba furi doono xarunta baasboor bixinta ee degmada waxaan rabnaa inaan ka howlgarno aeroboorka baraawe waxaan rabnaa inaan labada kun sagaal iyo tobanka ka howlgalno dekada baraawe waxaan rabnaa inaan xarun baasabooro geyno degmada afgooye waxaan rabnaa inaan geyno degmada diinsoor waxaan rajaynaynaa labada kun sagaal iyo tobanka sida mashaariicdeena tahay iyada oo ay dowlad goboleedka madaxweynaha wasiirka amniga gudoomiyaha baarlamaanka adinkoo nala garabgelaysiin waxaan rajaynaynaa inta ka dhiman inaan gaarsiino dhammaan inta ka soo qayb gashay saaxiibaday ka yimid dowlad goboleedyada qeybaha kala duwan ee waaxyaha hay-adda socdaalka jinsiyadda dhammaantiin waxaa in leeyahay ha ki dhowaada baydhabajanaay
hay-addu saa la socotaa waxay ka shaqaysaa arrimaha jinsiyadda oo xaqiijin iyo u baahan dalkeen waxoogaa waxaa soo galay burbur waxaa soo galay kala daadsanaan haddana dib u soo ururin buu ku jiraa waa ku faraxsannahay meel kastoo aan tagno inaan maamul ugu tagno inaan ciidan ugu tagno inaan madax ugu tagno hay-addu waxay ku jirtaa dadka aada howlaha maamulada ka socda iyo kuwa dowladda ka socda dhexe ayay aragtida fiican ka qaba waxay ogyihiin dardaarankeenu leeyahay meel kastoo aad joogtaan madaxda joogta ayaa madax idiin ah amarkooda ayaa amar idiin ah shaqada aada haysaan yay idinla hayaan idinku kontaroolayaan taasaan ku shaqaynaa waxay ka madax bannaan tahay arrimaha siyaasadda ah iyo iyo qabyaaladda iyo gobolaysiga iyo waxyaabaha la soo dirooday oo dhibaatooyinka dalka gaarsiiyey saas darteed shaqaaluhu iyo ciidankeedu waa ogyihiin dishibiliinka hadda aan ku dhaqno iyo waxyaabaha aan ka fogeyno qalabaaso kastoo jira xasanad kastoo jirta waa adag tahay in saraakiisha iyo ciidanka hay-adda socdaalku ay lagu ku yeeshaan waana waxayna mudanayaan ciqaab iyo dhib dhan walbaba ah idinka laftiinu madaxda madaxdeena gobolada jooga iyo iyo maamuladu waa u furan tahay inay nala ilaaliyaan oo gacanta nagula hayaan shaqada wanaagsan ee hufan ee ka socota hay-adda hay-addu waxay ka shaqaysaa xuduudaha waxay ka shaqaysaa jinsiyadda waxay ka shaqaysaa socdaalka oo dhan arrimaha badan ee ay lugta ku leedahay waxaan dowladdu ay u aqoonsan tahay soomaaliyeed annaguna aan ku shaqaynaa inay tahay hay-ad amni saas darteed waxaan ka mid nahay hay-adaha arrimaha bulshada oo adeega bulshada haya waxay kaloo ka mid tahay hay-adaha dhaqaalaha oo dalka soo saara qeyb weyn oo dhaqaalihiisa ka mid ah marka dhan walbaba annagoo ka eegayna ayaan waxaan ku shaqaynaa nidaam dheeli tiran oo shaqooyinkaas badanoo aan hayno iyo meelahaas kala duwan iyo iyo intaasoo maamul aan joogno inaan la jaan qaadno oo aanaan noqon wax aan aan qabanayn ama la socon karin inaan noqonno waxaan jecelnahay meel walbaba dadka jooga inay noqdaan dadka ka howlgalaya oo ka shaqaynaya ayaan ayaan ku dadaalnaa guddoomiyaasaan waxaan kula socodsiinayaa hay-addu inay shaqaalihii iyo iyo iyo shaqadiiba ballaarisay sanadihii u dambeeyey muddo hadda badan oo sanadkii lasoo dhaafay u badanna shaqaalo badan oo la qoray oo shaqaynayay oo hay-addu u baahatay laakiin xagga dhaqaalaha xagga dowladda aan waxba uga soo kordhin ayaa shaqaynayay nasiib wanaag ilaahay mahadiis iyo dadaal badan oo xagga dowladda iyo aan ka gallay bisha janawari ee hadda aan ku jirno oo kusoo beegantay shirka hadda aan ku qabanay baydhabo waxaa loo soo fasaxay shaqaalihii shaqayn jiray oo hay-adda muddada dheer ugu soo shaqaynayay mushaar la-aanta inay bishaan waxaa kaloo taas garab socda hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu waxay ka mid tahay shanta qaybood ee federaalka ah ee soomaalidu ku heshiisay inay lagu ilaaliyo federaalismka saas darteed meel kastoo qofka shaqaalaha ahi joogo soomaaliya bishan janawari waxay ugu soo dhacaysaa xisaabtiisa ayaa mushaarka ugu soo dhacaya taasna waa tallaabo aada uga horeysa hay-adaha kale oo aan la dhiganahay aan weli ayaan gaarin hay-addu waxay isku xirtaa dalka oo dhan waxay ku xirtaa dibadda shaqada halkaas aan ka haynana waxaan rajeynaynaa ummadda soomaaliyeed iyo dowladeeda dhexe iyo maamulada dowladaha qeybta ka ah inay nala fahmaan gacanna naga siiyaan meel kastoo aan joogno waxaan waxaan jeclahay warbixinno shalay iyo taniyo maanta aan helay oo ku saabsan qaabka dhismeedka hay-adda ay u shaqayso inaan iska aragno waqti fiican u helno taliyaha booliska koonfur galbeed iyo guddoomiyaha degmada baydhabo oo markaas aan wixii ra'yi ah isla rogrogno inkastoo aan kula noqon doono agaasinka guud laakiin qaabka aan u shaqayno annagu waxaan soo marray duruufo badan saa la socotid booliska iyo degmooyinka waxaan waxaan ku dadaalay inay ka hor dhacaan oo inta aan baasabor lasoo dalban ay noqdaan hay-adaha lasoo marayo marka qaab badan bay marka nala soo martay hay-ado badan baan maaragtay waxaan fikirka aan ku shaqaynana wuxuu ahaa meesha aan joogno haddaanaan horey uga socon karin inaanna gadaal uga noqon marka meel walba waxaan ku haynay waa mahadsantiin meel walba waxaan ku haynay sida ay ay howshu ku socon kartay laakiin aakhirka waxaa la rabaa in laiswaafajiyo arrimaha dembi baarista iyo c i d da iyo arrimaha degmooyinka iyo dhaqaalaha maaliyadda la rabo inuu ka soo galo arrimaha jinsiyadda waxaasoo dhan isku qaab inuu hadhowto dalkao dhan uu yeesho iyo maamuladu ayaan rajeynaynaa marka meel walba marka hore inaan fikirka ka helno oo sida ayagu ay jecel yihiin iyo sida annagu aanu aragna inay maaragtay ku wanaagsan tahay aan ka munaaqashoonno kabacdina oo isu soo dhaweyna ayaan rajeynaynaa runtii markaad fiiriso kulankan inta kasoo qayb gashay marka laga soo tago hay-adda iyoiyo shaqaalaheeda runtii wasaaradaha kale ama laamaha kale ee dowladda ay shaqo ay kala dhexayso sida wasaaradda maaliyadda ciidankii booliiska gudoomiyii degmada inay joogaan runtii waa oo laisdhaafsado wixii xog ah ku saabsan wada shaqayntooda aada bay muhiim u tahay runtii hay-addan waa hay-ad waxaa agaasimuhu xataa hadduu saacadii laba saacadood idin hortaagnaan lahaa aysan ku filnaateen inuu warbixin tafatiran macnaha xawaaye uu ka bixiyo shaqooyinka ay qabanayso sababtoo ah ma ahan shaqada ay haysa hay-addan shaqo hal iyo laba iyo saddex lagu soo koobi karo waa shaqadaas aada idinka aada igaga xoogaalsantihiin baaxadda ay leedahay hay-adda runtii dadka marka la sheego hay-adda socdaalka jinsiyadaha marka la yidhaahdo waxa keliya maskaxdooda kusoo dhacaya inay tahay xafiis la tagayo baasabor laga soo qaadanaya intaas uu ku egyahay laakiin runtii hay-addu intaasi waaad ogtihiin shaqadeeda inay ka weyn tahay waa hay-adda suurto gelinaysa maanta qof walba oo muwaadin ah oo gurigiisa jooga inuu si amni ah uu ku seexan karo maadaama uu hubo inay jirto hay-ad awooda inay la socoto dhaqdhaqaaqa dadka soo galaaya ama ka baxaya wadanka gudihiisa runtii hay-adda xafiisyadaas baasaboorada laga bixinaya marka laga soo tago albaab walba oo laga soo galaayo wadanka in ay xafiis ay ku leedahay inay xarin ku leedahay inay shaqaale u joogaan waxay qofka muwaadinka ay kalsooni ku siinaysa alxamdulilah waxaa weye waa si nabadaan ku seexan kara sababta albaabkii laga soo galaayo dad baa ii joogo iga kontroolayo qofka soo galaayo waxa uu yahay qofka ka baxayana waxa uu yahay iga kontroolayo runtii waxaan aan ku rajaweynahay hadda maanta xafiisyadii meelaha ay ka ay ka howlgasho inka badanba in la sii kordhiyo la gaarsiiyo meel walba oo baahi ay ka jirto aysan ahayn oo keliya garoomadii diyaaraduhu runtii hadda waxyaabaha ugu badan oo lagu safraa waxay iska tahay waaba garoomada unbaa laga safraa laakiin bad iyo beriba inay diyaar u tahay xafiis in xafiisyo inay ku yeeshaan laga kontroolo dhaqdhaqaaqyada dadka soo galaya dadka ka baxaya wadanka si qofka muwaadinku marka uu u dareemo nabadgelyo iyo xasilooni arinta labaad ee ku saabsan wada shaqaynta runtii kulamada noocan oo kale hay-addan oo keliya ma ahan xitaa hay-adaha kale ee dowladda markay kulamo noocan oo kale isugu yimaadaan oo yihahdo dowladdii dhexe xafiiskeedii ama wasaaraddii dowladda dhexe iyo wasaaradihii dowlad goboleedyada maala ayaa isugu yimid runtii ka wada hadalkaasay ka wada hadlaan shaqooyinka ka dhexeey waxaa kaloo ka muhiimsan yacnaha fariinta ummadda soomaaliyeed waxawaaye ay ka helaayaan runtii soomaali waxay dad badan waxaa jira aaminsan wadanku wadan ee shuruuc kala duwan ka jira inuu yahay wadan kala googo-an nin walba waxawaaye dhinaciisa waxawaye jawaankiisa garabka uu ka saarto uu ka socdo siduu rabo inuu u dhaqmayo laakiin kulamada noocan marka laisu yimaado waxawaaye laga wada shaqaynayo istraatiijigii lagu wada shaqayn lahaa waxay ummadda ay tusaysaa soomaaliya inay dowlad keliya inay tahay soomaaliya inuu nidaam keliya inuu ka jiro soomaaliya inuu dukumenti keliya inuu ka jiro soomaaliya inuu sharci keliya ka jiro soomaaliya hal albaab oo keliya in laga soo galaynayo inuu jiro laakiin dee hawshu waxa waaye hoos loo daadejiyey serviceka hoos loo daadejiyey qof walba waxa waaye degaankiisii waxa waaye loogu geeyey in hawshii in loo fududeeyo oo keliya laakiin wadanku inuu wadan mida inuu yahay sharciga inuu sharcigii inuu yahay nidaamka muqdisho ka socda iyo nidaamka waxa waaye baasaboorka lagu qaadanayo ee garowa looga qaadanayo nidaamka ismaaciil looga qaadanayo iyo kambaydhabo looga qaadanayo iyo baasaboorka la qaadanayoba hal nooc inay wada yihiin intaas aya ayay muujinaysaa runtii waana arrin lagu farxo runtii agaasima cali dhuuxna aadaan ugu mahadinaya meeshii uu ka soo qaaday xafiiskan iyo meeshii uu soo gaarsiiyey iyo vishinka uu leeyahay in in la gaarsiiyo meelaha degmooyinka kale runtii waxaana rajaynayaa in hay-adda socdaalka jinsiyadaha dowladda dhexena inay gacan naga siiyaan arrimahaas oo keliya maaha inaan u hadlayo dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan u hadlayaa dhammaan macnaha dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka in adeegaas shacabka in la wada gaarsiiyo hay-addana hal midaan rabaa inaan aan aan aan ku dhiirigeliyo inaan aan khish ahaan inaan u siiyo runtii waxa waaye waa hay-ad marka la imaado dhanka qaadashada baasaboorka waxa waaye waxaad qabanaysaan adeeg bulsho waaye waxaad samaynaysaan qof shacab soomaaliya muwaadin ah ayaa waxaad siinaysaan wax uu xuquuq u lahaa xuquuq isaga uu le ayaa waxay taallaa xafiiska aad madaxda adna mas-uulka aad ka tihiin qofkaas subaxii wuxuu u soo kacay waxa xuquuqdaas xaggaaga uu leeyahay oo xaggaaga taal oo adigana waajib kugu ah inaad u samayso inuu kaa soo qaado marka waxaan rabaa insha allah in macnaha xawaaye aad aad aad kaga hormartaan wasaaradaha kale hay-adaha kale ee bixiya adeegyada bulshada dhanka la dhaqanka iyo soo dhoweynta ee muwaadiniinta waxa waye ninka shacabka ah marka uu yimaado waxa waye isagoo xuquuqdiisa soo raadsaday adigana waxaad u samaynaysa ay tahay waajib adigu ka saar aad gudanaysid haddana qofka inuu dareemo waxa waaye meesha maanta aan booqday servicekan lagaga soo qabtay meel lamida soomaaliya maba jirto nio wasaarado badan baan soo maray laakiin markaan tagay immigrationka markaan tagay qaabkii la ii soo dhoweeyey qaabka la iila dhaqmay tacaamulka iyo qof runtii qofka waxa waa subax markuu soo kacaayo dan baa soo kicisa inuu baasaboor maalinba lama raadsado daruub baahi baa keentay waxaa laga yaabaa inuu caafimaad u socdo in waxbarasho deg dega inuu socdo in xitaa arrimo kale waxawaaye deg deg oo habeenkaas uusan ku seexan in aroortii inay kusoo kacdo marka insha allah markuu yimaado qofka in la qancin karo loo sheegi karo muddada ay qaadanayso asagoo qanacsan meesha inuu ka soo baxayo runtii insha allah taaska kolley waa waa mas-uuliyaddiina saaran oo berina abaalmarin aad ku helaysaan sababtoo ah millions oo soomaali ah waad aragta adduunka dunida horumarta waxa waa xafiis markaad ka soo baxdo isagoo adeegii kuu qabta ayaa haddana waxaa yaalla form yaroo meesha yaalla waxa waa qofka uu customerka uu kaga warbixinaya adeeggii aan kuu qabanay si aan kuugu shaqaynay see baad u aragtaa marka milyan soomaali oo subax maalinkaas ku soo booqato comments fiican kaa bixisa runtii abaalmarin ay idiin tahay shacabkaas marka insha allah sidii loo sida ugu hufan oo loogu adeegi lahaa loona kasban laha insha allah in laga shaqeeyo ducadoodana kolley waxaa waaye waxaan u malaynayaa da- da- qofkaas subaxaas dhibaataysnaa oo xafiiskaagu dan ay ka soo gashay dantiisiina helay ducada uu ducey insha allah waxaa waaye in lagu liibaano moog inaan inaan inaan inaan inaan lagu khasaarin taas ayaa og ayaa ayaan ogahay hambal yaan idin leeyahay ee shirarkana ha la badiyo een ha la joojiyo runtii waxaa waaye waa een waxay tusaale u noqonaysaa dhiirigelin u noqonaysaa hay-ado kale ayagana ee iyo wasaarado kale oo aanan gaarsiisnayn maanta wada shaqayntooda aysan gaarsiisnayn heerka maanta idinku aad aad gaarsiisantihiin ayagana si ay idinkugu daydaan insha allah soo dhowaada magaalada baydhabo ku soo dhowaada ee arrintii kale oo- oo oo, een wakiilkii ama guddoomiyii oo, ee, ururada bulshada baraka uu ka hadlay ee ku saabsan ee dhanka ee luqadana ee luqadda maaygaana muhiim waaye ee khusuusan marka laga hadlaayo een- een- een- een xuduudaha iyo meelaha laga soo garaayo waa eroboorada iyo kale baabka laga soo garaayo in haddii la heli kara xitaa shaqaaluhu inay yacni inay noqdaan sha- qofka shaqaalaha meeshaas jooga oo dadkaas qaabilaayo inuu qof macnaha labadii labadii luqadood marka waxaa ku hadli karo inay inuu noqdo insha allah taasna in in in lagu dadaalo in lagu dadaalo marka soo dhowaada magaalada baydhabo ku soo dhowaada een- een gacmo furan ku soo dhowaada ee waddankiina aad joogteen insha allah shirkiinana waa idiin furan yahay si wanaagsan inuu idinkugu soo dhammaado meelaha aad ka timaadeen deegaanada aad ka timaadeen insha allah inaad salaan diiran inaad naga gaarsiisaan shacabka soomaaliyeed ee aad matashaan insha allah waa soo dhowaada waa idiin furan yahay shirkiinana
guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegaystayaal intaa ka gebagabeeyana
aa muslima ubadkii salaamiya hilmaamu waysina ubadkii salaamiya hilmaamu waysina ajeedo hilmoode bilowi harshiyaa ajeedo hilmoode hergel diidina hergel hergel diidina amiima baryigalaa hergel diidina hergel hergel diidina amiima baryigalaa haddaytay haskaba aroora liiliya haddaytay haskaba lalahay sidoo ahaa furnima waysina lalahay sidoo ahaa furnima waysina indhowa ku hiirina habagaatidoodina indhowa ku hiirina habagaatidoodina heedhaan habubo ballahaadoo fade heedhaan habubo ballahaadoo fade iloowi harshiya ajeedo hilmoodee ajeedo hilmoode hergel diidina hergel hergel diidina amiima baygala hergel diidina hergel hergel diidina amiima baygala hergel diidina amiima baryigala